mas-uuliyiintana uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere ayaa gaaray deegaanka buulo xaaji ee koonfur galbeed magaalada kismaayo kaga beegan halkaas oo ay maalin ka hor la wareegeen ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka ee kumaandoska ee danab boqolaal ka mid a shacabka ku dhaqan deegaanka buulo xaaji oo isugu soo baxay goob fagaaraha ayaa waxaa goobta kula hadlay mas-uuliyiintii maamulka jubbaland ee gaaray deegaankaasi waxaana ay kula dardaarmeen in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo sidoo kale in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka ee gaaray deegaankaasi si dadka deegaankaasi ay nabad ugu naaloodaan gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo qayb ka ahaa wafdigii madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland uu hogaaminayay ayaa goobtaasi kula hadlay shacabkii isugu soo baxay fagaaraha weyn ee deegaanka buulo xaaji waxaana uu sheegay dowladiisa la shaqeeya hadday muddo ay khawaariij joogtay maanta waa laga saaray magaalada iyo nawaaxigeeda howlgalkuna waa soconaya waxa loo shaqaynayaa waa idinka waxa ciyaalkooda la rabaa inay iskuul helaan waa idinka waxaa la rabaa inay caafimaad helaan waa idinka waxaa la rabaa inay ceelal matoora ah ay laydiin qoodo oo biyo macaan helaanna waa idinka waxaa la rabaa inay nabadgelyo helaanna waa idinka ciidamadu waxay diyaar u yihiin inay dhiiggooda iyo naftooda u huraan ilaalinta shacabkooda war saasoo maaha idinkula la shaqeeya waxaan ballan qaadaynaa ka maamul ahaan inaannu garabkiinna taagno oo aanaan waxba idinka hagar waxaa shaqada sii wadaya ciidanka amniga maamulka sii haynaya iyagaad kala shaqaynaysa odayaashiinna dhallinyaradiinna haweenkiinna la shaqeeya ciidankaas ka kooban reer jubbaland waa ciidan soomaaliyeed waa waana wiilashiinnii waxaynu isku ognahay nabad waxaynu isku ognahay barwaaqo suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay deegaankaasi ka hirgelin doonaan mashaariicyo kala duwan oo horumarineed haatanna waxa uu sheegay in ay deegaanka gaarsiiyeen gargaar bini'aadanimo oo loogu talagalay in loo qeybiyo dadka deegaankaasi ku nool
meeshaani waa meel muhiim ah idinkaa la rabaa inaa muhiimaddeeda xafiditaan ciidankaa u hambalyaynaynaa guusha ay ka soo hoyeen cadowga shaki haddaa ka qabteen ciidanka jubbaland waa noqon doonaa ma noqoneen waa degaynaa meeshaan dowladdani waa degaysaa annagana waa soo degaynaa madaxweynahana waa imaanayaa waxaan soo xoojinaynaa ciidanka hadda waxaan idiin wadnaa raashin noocyo kala duwan ah isbitaalkii waa samaynaynaa saldhiggii waa dhisaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenkii gargaarka wasiir ku-xigeenka amniga guddoomiyaha degmada kismaayo duqa magaalada inta waa ila socdaan waxaan u soconnaa sidii saldhig bini'aadanimada ku salaysan oo waxaa wixii nolosha bini'aadmigaa looga maarmayn bulahaaji looga samayn lahaa waana laga samaynaya ku bashaaraysta waxaan rabnaa midnimadii inaad adkaysaan dowladnimadii inaad adkaysaan isku tashiga aad badaysaan saraakiisha aad la shaqaysaan ciidanka aad soo dhowaysaan ciidanka aad la shaqaysaan
deegaanka buulo xaaji oo dhaca deegaanada koonfur galbeed magaalada kismaayo ayaa muddo dheer waxaa ka talinaya al-shabaab iyadoona haatan ay noqonayso markii ugu horreysay muddo dheer kadib oo maamulka jubbaland uu la wareego deegaankaasi waxaana maalmahan gobolka ka soconayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maamulka jubbaland uu ku doonayo inuu ku soo ceshto deegaanada ka maqan gacanta maamulka ee ay weli ka talinayaan al-shabaab aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo